الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب سجود السهوي sahwiga waxaa la yidhaahdo sujuuddiisii ayuu u baab yahay waa sahwigii salaada dhacaya dhexdeeda ama faral ha ahaado ama sunnaba ha ahaatee markaa xagga luqa ahaan sahwiga waxaa la nisyaanu shayi waalghaflatu canhu nisyaanu shayi shay la ilaawo iyo isaga oo qofku uu moogaado oo u halmaamo xagga istilaax ahaanna waa alghaflatu can shayin fi salaa waa shay qofku uu halmaamo salaada ka tirsan ayaa uu noqonayaa sahwigu sunna waxaa la sunneeyey assujuudu sujuud ayaa la sunneeyey cinda ficli maa nuhi marka la sameeyo wax la diday can ficlihi samayntiisa ow ama tarki ma'muurin bihi shay la isfaray ka tegiddiisa agteeda ayaa la sunneeyaa fa xaydu goortii kaana alficlu ficilkooda camdan camdinimo yubtilu miduu u burin fasjud lahu u sujuud in kaana hadduu ahaaday sahwan yaxsulu sahwi ahaan miduu xasilay hadduu ahaado u sujuud waxauu sheekhu leeyahay waxaa la sunneeyaa oo sunno ah sujuudda sahwiga ayaa la sunneeyaa waana wax nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday oo xadiidkii saxiixa ahaa ee abu hurayra uu warinayey nebiga ayaana tukiyey duhr iyo casar mid ka mida dabeedna wuu salaam naqsaday nin dulyadayn la yidhaha baa yidhi yaa rasuulallah salaaddii miyay nuqsaantay mise waa la gaabiyey mise waad ilowday su-aal noocaas ayuu weydiiyey nebigu dabeed wuxuu yidhi maxaq baa wuxuu leeyahay ninkani waxay yidhahdeen haa labadii ragcadood ee hadhay ayaa uu tukaday markii hore ayuu laba ragcadood intuu tukaday ayuu salaam naqsaday markaasaa dulyadayn ku yidhi salaaddii rasuulallah miyay nuqsaantay dabeedna wuxuu ku yidhi maxaq baa wuxuu leeyahay waxay dhahen haayoo labadii ragcadood ee hadhay intuu kacay ayuu tukaday dabeedna labadii sujuudu saawiga aha ayuu la yimid waxaa kaloo xadiidkan ah nebiga ayaana tukiyey laba ragcadood salaadaha qaarkood dabeedna waa istaagoo ma fadhiisanin dadkiibaa raacay oo iyana istaagay markii uu salaadii dhammaystay ee salaamonaqsigiisii la sugayo ayuu intaanu salaamonaqsanin ka hor kibaartay dabeedna laba sujuudood buu sujuuday isagoo fadhiya kadibna wuu salaamo naqsaya xadiidkaasina xadiid bukhaari warinayo saxiixa weeye marka waxa uu leeyahy sheekh waxaa la sunneeyaa sujuudu sahwi waase goorma waa marka uu qofku sameeyo wax la yidhi salaada dhexdeeda ha samayn ama waa marka uu ka tago shay la faray inuu salaada dhexdeeda sameeyo shay la faray inuu salaada dhexdeeda sameeyo markuu ka tagana waa uu sujuudayaa haddaba wuxuu yidhi sheekhu marka uu ficilkan iyo waxaanuu qofku la yimi uu yahay shay hadduu camdinimo iyo ukasnimo ula iman lahaa salaada burin lahaa waaba rakuuc dheeraaduu kordhiyo waaba sujuud dheeraaduu kordhiyo wuud u sujuudaysaayo qofkii musalligaha wuu u sujuudayaa haddii uu ficilkaasi uga dhacay sahwi ahaan laakiin hadduu camdi uga dhaco dee salaaddiisiiba way buraysaa markaa wixiise aanu camdigiisu salaada burinaynin sida daymadii iyo tallaabadii yaraydiyo haddii markaa ay sahwi uga dhacaan u sujuudi maayo markaa wuxuu leeyahay sheekhu sunna waxaa la sunneeyaa assujuudu baa la sunneeyaa cinda ficli maa nuhi can ficlihi markaa la sameeyo wax la diiday samayntiisa ow ama tarki ma'muurin bihi shay salaada dhexdeeda la faray in lala yimaado laga tago fa xaydu goortii haddaba kaana uu ahada alficlu ficilka ayaa waxa uu sameeyey camdan camdinimo yubtilu miduu burin salaada camdigiisu fasjud lahu u sujuud qofkii tukanayow in kaana sahwan yaxsulu haddii sahwi u xasiluu sahwi ahaan u yimaado u sujuud wuxuu uhi wa tarku ka tegidda lilma'muuri kii laysfaray laga tagaa waa tarku fardin shay farala ka tegiddii weeye oo mar shay farala ayaa laga tagaa ow hayrihi ama farala kayrkii ayaa laga tagaa oo min hay-atin hay-a ka mida hay-aadkii salaada ow bacdin ama sunnaha abcaadda la yidhaahdo ee sunnayaasha salaada ka mida oo laga tega weeye falfardu faradka laysa maaha nin yanjabiru bisujuudi sujuud mid ku kabmi ma ahanin bal ficluhu samayntiisa muxatamun mid la waajibiyey weeye wain dukira haddii la xasuusto bacda salaami salaamta kadib wazamaanu yaqrubu wakhtiguna uu dhow yahay cala albinaa wuu la iman isagoo ku binaynoo kusii dhisi salaadiisiina uma sujuudu baa yundabu loo sunneeyaa wain yakun hadduu noqda min bacdi xasuustaasi min bacdi ficli midlihi mid lamida oo kale intuu sameeye kadib fa midluhu baa yakfii idan can ficlihi falkiisa kaga fillaanaya waxa uu leeyahay sheekhu shaygan laga tegayo salaada dhexdeeda ama faralaata ama sunnaha ahaatee waa saddex shay mar wuxuu ka tagaa shay farada marna wuxuu ka tagaa waxaan faral ahayn waxa aan faralka hayna ama hay-a ayuu noqonayaa hay-aadkii iyo quruxihii salaadu ay lahayda ama bacdi ayuu ka tegayaa sunno ah hore ayaanaynuu soo maray hay-a iyo iyo abcaadi waxay kala yihiin hay-aadku waa takbiirihii iyo tasbiixihii iyo wixii la midka ahaa abcaaduna waa sunnayaashii marka haddii laga tego sujuudsaawga lagu kabayey haddaba saddexdii ayuu inoo kala qaaday oo wuxuu uhi faralka laga tegay sahwi ahaan isaga sujuudu sahwi ku kabmi maayo oo sujuudu sahwi halkiisii geli mayso bal waxa laga maarmaana in la sameeyaa waa waajib haddii uu xasuusto salaanta ka hor waayo rugnigaa la-aantii iyo faralkaa la-aantii baan salaadiiba dhammaystiraynin dhammaystirmaynin haddii la xasuusto intuu salaamo naqsaday kadib wakhtigiina waa dhowiyoo hadda uunbuu salaamo naqsaday nijaasana kuma taag iskuma istaagin wakhtigii salaamo naqsigiiyo xasuusta u dhexeeyana waa dhowyana wax yar markii uu salaamo naqsay kadib uunbuu xasuustay wax nijaasiyana iskuma taagin waa la imanayaa shaygii uu ka tegay buu la iman isaga oo ku sii dhisi salaadiisa intii kale dabeetana sujuud ayuu la imanayaa sujuud sahwin buu la imanayaa tusaale ahaan dee wuxuu xasuustaybaa inuu markaa atixiyaadkii ka tegey dee waa inuu atixiyaadsadaa dabeetana isagoo salaaddiisa intii hore halkii kaga sii qabanaya uun dabeedna sujuud sahwi unbuu la imanayaa haddiise wakhtigu dheeraado ama nijaaso iyo wuxuu ku joogsado waa inuu markaa dib u soo cusboonaysiiya salaaddii ayay noqonaysaa haddiise waxaynu dhow yahay haddii uu xasuusto intuu rugnigaa mid la mid a sameeyey kadib ayuu xasuustay masalan sujuud ayuu ka tegey wuxuu xasuustay markuu sujuuddii ragcaddii kale uu ku jiro sujuuddan ayaa kaga filan kii laga tegey samayntiisa wixii kaa laga tegay ka dambeeyey oo dhammina ka kacbay noqonayaan oo laqwibay noqonayaanoo meesheedii meelaan ahayn ayay dhaceen markaa inuu markaa aanu ragcaddaa tirsanin ayaa ay noqonaysaa waa tarkuka tegitaanka lilma'muuri shaygii la ysfaray laga tagaa tarku fardin waa faralka tegiddii ow hayrihi ama farad waxaan ahay inuu ka tago oo min hay-atin hay-a ka mid hay-aadkii salaada oo bacdin ama sunnaha abcaada la yidhahda mid ka mid a falfardu faralkii laysa ma aha nin yanjabiru bisujuudi mid ku kabmi bal ficluhu muxatamun waa la waajibiyey wain dukira ama wain dakara hadduu xasuusto bacda salaami salaam naqsiga kadib wazamaanu wakhtiguna yaqrubu uu dhow yahay wakhtigan salaanta iyo xasuusadka udhexeeyana waa dhow yahay isaga wuu la imanayaa oo shaygii waa uu samayn ataa bihi wujuuban cala albinaa wuu la iman isagoo ku duldhisi salaadiisa intii kale uma sujuudu baa yundabu loo sunneeyaa wain yakun hadduu ahaado xasuusigaasi min bacdi ficli midlihi mid lamida intuu sameeyey oo kale fa midluhu baa yakfii kaa la midka ahee uu sameeyuu gaadhay baa yakfii idan kaga filaan can ficlihi samayntiisa waalbacdu sunnaha bacdiga la yidhaah xaysu goortii faata uu tago laa yustadraku laysma haleeshiiyo lagama daba tago bal yaxrumu istidraakuhu waxaaba xaaranaysa soo haleeshigiisa id yutraku marka laga tago in kaana hadduu ahaado bacda fardin hadduu ahaado bacda fardin in kaana hadduu ahaado bacdahu dabadi ishtaqala mid ku mashquulay bifardin faral hadduu dabadi ku mashquulay inuu noqdaabaa xaaraana wayundabu sujuudu sujuud ayaana la sunneeyaa jabran lilkhalal isagoo khalalkaa soo dhex galay ku kabayana sujuudu sahwi ayaa la sunneeyaa waxauu sheekhu leeyahay oo kale oo ayana meesha inooga hadlayaa haddii waxaan uu ka tegey uu yahay bacdi ka mida abcaaddii salaadda ayuu ka tegey mar hadduu sidaa yahay goor alliyaalyo goortii uu tago hortuu la isa soo haleeshiin maayo sunnaha bacdiga ahee uu ka tegey isa soo haleeshiin maayo oo la iman maayo bal waxaaba xaaraan ah inuu isa soo haleeshiiyo oo uu la yimaado marka laga tago laakiin waa goorma goorta ay xaaraanta noqonaysaa waa haddii qofkan musalliga ahee tukanaya kanuu ka tegay dabadii faral gudagalay ama uu ku mashquulay masalan intii uu istaagay kadib ayaa wuxuu ogaaday inuu atixiyaadkii hore ka tegey xaaraan bay ka noqonaysaa markaa inuu ku noqdaa waayo faral buu gudagalay goyn maayo markaasoo sunne uu ka tegay dartii u goyn maayo haddii isagoo og xaranimada og uu noqdo salaaddiisu way buraysaa waayo dheeraad aan loo baahnayn ee fadhi aan loo baahnayn ayuu kordhiyey hadduu isagoo ilowsan noqdana inuu saaiidleya ma burayso ee waxa waajib ku noqonaysa mar alyaani markaaba uu xasudoba inuu kaco sahwina wuu sujuudayaa laakiin wuxuu leeya wayundabu sujuudu jabran lilkhalal wuu sujuudayaa oo sujuudu sahwi buu la iman isagoo khalalkaa iyo dhinaanshaha iyo khalkhalkaa salaada kaga yimi ayuu ku kabayaa dartii oo sujuudu sahwiga ula imanaya waalbacdu sunnaha bacdiga la yidhaahdo shaaficiyadu atixiyaadkaa dhexeeya ayaa ka midahe xaysu goortii faata u tago laa yustadraku laysu soo haleeshiin maayo laga daba tegi maayo bal yaxrumu istidraakuhu isa soo haleeshiindhiis iyo kadabategiisu waaba xaaraan id yutraku marka laga tago waase goorma in kaana hadduu haday bacdahu dabadi bifardin ishtaqal waa hadduu faral isku shuqliyey oo faral galay wayundabu sujuudu sujuud baa la sunneeyaa jabran lilkhalal khalkhalkaa salaada soo galay darteed iyadoo lagu kabayo sujuud sahwi baa la sunneeyaa wa taariku lhay-ati hay-ada sunnaha la yidhaha qofkii ka tegey laa yacuudu lificlihaa ficilkeeda iyo samaynteeda u noqon maayo walaa lahu sujuudun sujuudna ma leh waman yashuk qofka shakiya fii salaatihi ictamada yaqiinahu calaa yaqiinihi buu cuskan wa bacda an yabnii intuu ku dhisay dabadeedna sajada wuu sujuudi uma sujuudu intaa kadib sujuudu sajdataani weeye oo bacda maa yutimuhaa intuu salaada dhammaystiray dabadeeda wa qabla an yusallima salaamo naqsigana ka horraysa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu waxaanuu ka tegay uu yahay hay-o hay-aadkii salaada ka mida ayuu ka tegey wuxuu leeyahay laba arrimood midnaba ma leh oo hortuu u noqon maayo oo samaynteeda hadduu markuu soo rukuucayo takbiirtii ka tago ama gacmaha koruqaadkiisii ka tago u noqon maayo samaynteeda sujuudna sujuudu sahwina ma yeelanayo oo sidii abcaaddii la mid noqon maayo labadaa baydee dambana wuxuu inooga hadlayaa sujuudu sahwiga meesheeda iyo inta ay tahay iyo qofka oo salaadda dhexdeeda shakiya wuxuu uhi qofka shakiya salaaddiisa dhexdeeda wuxuu cuskanayaa yaqiintiisa iyo sida uu hubo ayuunbuu cuskanayaa oo masalan ragcadihii u leeyihi matii saddexaad baa matii afraad baa yaqiintiisa ayuu cuskanayaa oo ah inta yar way isaga asal u hubaa dabeed intaa yar intuu qabsado ayuu salaadii wixii hadhayna ku duldhisayaa dabeedna sahwigana waa u sujuudayaa oo taradud baa kaga jira inuu ziyaado yahay iyo inaanu ahaynoo taradudkaa darteed iyo noqnoqodkaa ayuu sujuudayaa nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddii midkiin shakiyo salaadiisa oo aanu ogaanin intuu tukaday ma saddexbaa mise waa afar shakiga ha iska tuuro ha ku dhiso wuxuu yaqiinsado laba sujuudu sahwina ha la yimaado inta aanu salaama naqsanin masalada labaaduu ka hadlayaa waxa weeye sujuudu sahwigu haba fara batee waa laba sujuudooduun waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam qisada dulyadayn isagoo wuxuu sameeyey ay fara badnaayeen haddana oo wuu salaam naqsay oo wuu hadlay oo wuu socday intaasoo dhan iyagoo jireen haddana laba sujuudu sahwi oo keliya ayuunbu la yimi maxalka iyo meesha ay dhacayaanna waa inta aanu salaama naqsi atixiyaadka kadib salaama naqsigana ka hor ama ziyaadahaat ama nuqsaan ha ahaato waana masale ay madaahibta kale isku khilaafsan yihiin oo qaar markaa ayagu xagga hore mariyey iyo iyo qaar markaa u kala eegay inuu shay ma'muura ka tegay iyo inuu shay manhiya markaa la yimi u kala eegay ayagu qaabkaa sameeyena waa jireen laakiin shaaficiye waxay qabaan ayagu inay noqonayso uun qabla salaamkaasu inay noqonayso wa taariku lhay-ati laa yacuudu noqon maayo lificlihaa samaynteeda walaa lahu sujuudun sujuudina uma sugnaanin waman yashuka fii salaatihi qofka salaadiisa shakiya intuu tukaday ka shakiya yactamada yaqiinahu calaa yaqiinihi buu cuskan wa bacda an yabnii intuu ku dhisay yaqiintaana sajada waa sujuudaya uma sujuudu sajdataani weeye bacda maa yutimuhaa intuu salaada dhammaystiray kadib wa qabla an yusallima ee aanu salaama naqsanina faslun fii bayaani alawqaati alatii tukrahu fiiha asalaa wuxuu baa fasal yahay caddaynta waqtiyaalka la karaahiyeystay salaadda salaaddii bilaa sababka ahayd wakhtiyadii la karaahiyeystay ayuu halkanaga kaga inooga hadlayaa wuxuu idhi kullu salaatin salaad dhammaanteed oo lam yakun lahaa sabab sabab aanay u sugnaanin fi lkhamsati alawqaati fi lawqaati alkhamsa wakhtiyaalka shantaa tujtanab waa laga dheeraan xatman waajibnimo min bacdi fardi subxi salaada subax faralkeeda kadib min waqtiladaa xilligaa la guto ilaa tuluuci shamsi ilaa cadeedda soo bixitaankeeda cinda alibtidaa marka ay bilaabmi wa bacda dalika dalika tuluuci soo biciddaa cadeeddii ay soo baxday dabadi almuctabar ee la ictibaariye muctabarka dabadi ila irtifaaci shamsi ilaa inta cadeeddu kor noqonayso rumxan waran fi nadar xagga eegmada iyo aragtida isha wa cinda alistiwaa marka ay cadceeddu samada ku ekaato ila aljumca jumcada mooyaane oo fa naflu sunnihii fiihaa jumcada jaa-izun waa banay in awqacahu haddii uu rido xilligaa wa bacda fardi alcasr salaada casar faralkeeda kadib lisfiraariha ilaa isfiraariha inta ay ka booroobayso wa cinda alguruubi dhicidda agteeda markay cadaddu dhacayso huma lista ilaa istitaariha inta ay ka asturmayso taasina iyaduna waa wakti wakti karaahiye ah waxau sheekhu leeyahay salaad kasta oon sabab lahayn waxay dhahaan sabab mutaqadimahoo ka horreeya aan lahayn mid muqaarin ahoo la soo xidhiidhayna aan lahayn walow mid muta'akhiroo ka dambeeya haba lahaatee mar haddaan sabab ka horreeya jirinoo salaad kaa tagtiya aanay ahayn ama mid muqaarinoo soo xidhood iyo axmadoobaad iyo masaajidtoogeliid iyo aanay ahayn shan wakti waajibnimo waa laga dheeraanaya oo la tukan maayo waana meesha aan xaramka maka ahayn xaramka maka iyada xilliyadan oo dhan waa la tukan karaayoo iyada manhi ma aha waayo xadiid bay deliishadaan shaaficiyadu nebigu sala allahu alay slam uhi yaa banii cabdi munaaf ha u diidina qof beydkan dawaafay ama tukaday aya saacatin shaa min leyli ow nahaar saacad alliyaaliyo saacaddoona habeen iyo maalin yacnii xilli walba markaa in la tukanayo oo xaramka lagu tukanayo maka ayaynu halaa ka qaadanayna markaa shan wakti waajibnimo waa laga dheeraanayaa oo iyada lama samaynayo shantii waktibu haddaba inoo bilaabayoo wuxuu yidhi wakhtiga koowaad waa salaada subax faralkeeda kadib salaada subax kadib wakhtiga la guto ilaa intay cadceeddu ka soo baxaysay kor noqonayso laa salaata bacda subxi xataa tartafica shams walaa salaata bacda alcasri xataa taqiiba shams xadiid saxiixa baa nebigu ku yidhi salaadii ma jirto subax kadib ilaa cadceeddu kor noqonayso salaadii ma jirto casr kadib inta ay cadceeddu ka dhacayso markaa min bacdi fardi subx subaxa faralkiisa kadib fii waqti min waqti aladaa xilligaa la gutay laga soo bilaabo ilaa tuluuci shamsi cinda alibtidaa ilaa inta ay cadceeddu ka soo baxayso waa mid waqtiga labaad wa bacda dalika tuluuci almuctabar tuluuca iyo soo bixitaanka muctabarka dabadi weeye waa markay cadceeddu soo baxdo ilaa irtifaaci shamsi rumxan fi nadar waxaan u joogayaa ilaa inta ay cadceeddu isha aragtideeda ay waran ka gaadhayso xilligaa ay soo baxdo ilaa ay waran ka gaadhayso waa kii labaad ka saddexaadna waa cinda alistiwaa marka ay ku ekaato cadceeddu bartanka ilaa inta ay ka suulayso waayo cobad ibnu camir baa lahaa saddex saacadood rasuulku waa noo diidi jiray inaan tukanno ama kuwa yaga dhintay aan aasno marka cadceeddu soo bixi ilaa ay ka kor noqonayso marka uu awrkaa qayluushanayay uu kici xilligaa ay ugu daran tahay ilaa cadceeddu ay ka ilanayso iyo marka ay u sii ilanayso xagga dhicitaanka ilaa inta ay ka dhacayso wakhtiga afraad wuxuu ka soo reebay markaa xilligaa jumcaha oo jumcaha iyada sunnaha xilligaa la sameeyaa mid iska bannaan weeye haddii uu xilligaa salaadaa rido uu sameeyo waayo waxaa loo karaahiyaystay wuxuu nebigu yidhi ina jahannama tusajaru waa la saacada waxaa la huriyaa jahannama waxaan u tilmaamay maalinta jumcada inaan la hurinin sidaa daraaddeed baa xilligaa ayada ay u bannaan tahay ka afraadna waxa weeye salaada casar marka la guto kadib lisfiraar lisfiraar ilaa inta ay ka booroobayso weeyaan midnaa wakhtiga markaa shanaad ee ugu dambeeyaana waa markaa ay sii dhacayso lisfiraariha cinda algurub bacda fardi alcasri lisfiraariha cinda algurub waa casar kadib ilaa intaa marka ay ka boroobayso xilligay sii dhacayso wakhtiga shanaadna uma lisitaariha waa marka ay sii dhacayso ilaa intay markaa ka asturmayso ayuu noqonayaa wakhtiga shanaadna haddaba nahyigan awqaadan la nahiyey salaada qaarna zaman buu ku tacalluqaa qaarna wakti buu ku tacalluqaa qaar zaman buu ku tacalluqa qaarna ficil buu ku tacalluqaa masalan iminka markay cadceeddu soo baxayso iyo istiwaha iyo markanay cadceeddu sii dhacayso zamankaa iyo xilligaasaa nahyigan iyo diidmadani ku tacalluqaa laba waktina ficil buu ku tacalluqaayo salaada subax waa markaad samayso uun salaada casarna waa markaad tukato uun salaada subax haddaad dib dhigto marka aad tukato dabadeedin wey waad ka horraysiin kartaa intaana tukan casarna waad ka horraysiin kartaa wuxuu uhi kullu salaatin salaad kastoo lam yakun lahaa sabab aan uu sugnaanin fi lawqaati alkhamsati awqaaddii shanta ahayd xatman tujtanab waajibnimo waa laga dheeraan min bacdi fardi alcasr casarka faradkiisa kadib min waqti aladaa xilligaa la gutay laga bilaabo ilaa tuluuci shamsi ilaa caddeedda soo bixitaankeeda cinda alibtidaa marka uu bilaabmi soo bixidaasi wa bacda daalika tuluuci soo bixidda almuctabari iyo alictibaariya ictibaarta leh dabadii ayuu waktino noqon ilaa irtifaaci shamsi inta caddeeddu kor noqonayso rumxan waran fi nadar xagga eegmada iyo isha aragtideeda wa cinda alistiwaa istiwaha agtiisa markaa ay samada ku eg tahay cadceeddu ila aljumca maalinta jumcaha mooyaane oo fannaflu sunnaha fiihaa dhexdeeda jaa-isun waa bannaan yahay in awqacahu haddii uu rido wa bacda fardi alcasri casarka faralkiisa kadib lisfiraariha ilasfiraariha ilaa inta ay ka boroobayso ayadana waa wakti cinda alqurubi wa cinda alqurubi markay sii dhici uma lista ila sitariha intay ka asturmayso ee ay godka ka gelayso kaasina waa wakti aan salaada la ogolayn baabu salaati ljamaacati jamaacada salaadeedii ayuu baab yahay salaada jamaacada waxa ugu yar imaam iyo ma'muum ayaa ugu yar waxaana u asalaa salaada jamaacada dee amarka ilaahay uu faray cabsida marka lagu jiro uu yihi waidaa kunta fiihi faaqamta lahum asalaa marka aad nebi maxamed dhexdooda joogta ee salaada waa qimto kooxina cadowga hayso hortaagta ilah leeya kooxina ha iskaa daba istaagto mar haddii la isku faray cabsida iyo dagaalka amnigana maxaad u malayn culamada qaar baa waxay tahi wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu xadhiggaa ilaahay ee layna faraya qabsigiisu inuu salaada jamaacada oo laysugu wada yimaado inuu yahay ayay tilmaameen nebi maxamedna sala allahu alay slm wuxu uhi salaada jamaacadu waxay ka fadli badantahay salaada qofka kelida toddoba iyo labaatan derajo ama shan iyo labaatan derajo ayaa ay ka badan tahay asxaabta rasuulkuna aad iyo laxaad ayay u ilaalin jireen salaada waanay tacsiyeyn jireen qofka salaada jamaacadu cudurdaar la-aan ay kaga tagto salaatuna salaadeenna jamaacatan jamaaca aan ku tukannaa amrun amar weeye nudibaa la sunneeyey fi lkhams salaadihii shanta ahaa waalmansuusu sidaa la caddeeyana asaxa mansuusi annahaa tajib waa waajibaysaa weeye washardu fi lma'muumi shardiga ma'muumka loo shardiyaa lalimaami looma shardiya niyatuhaa waa inuu niyeeyo fii xaalati alixraami marka uu xidhanayo waa inuu niyeeyaa waxa uu leeyahay sheekhu salaadana aan tukanno muslimiin haddaan nahay inaan salaada jamc ku tukanno salaadaha shanta ee faralka waa arin sunnaaho aada iyo laxaad loo adkeeyey weeye sida aynu soo tilmaannay ee nebiguna fadligaa dheeraadkaa ku tilmaamay iyo fariddaa laysfaray in salaada cabsida xataa lagu tukado laakiin wuxuu leeyahay asaxa mansuuska ah ee la caddeeyey annahaa tajib waa inay waajibayso oo ay waajib tahay bal waxaa madhabka markaa dhexdiisa ku xoog badan inay fardulkifaaya tahay raggaa xortaa heennagii inay salaadda ku gutaan oo waa in shicaarka jamaacadu uu muuqdaayo beledkii laga ogaa haddii ay markaa cidi samayso dee waa ka dhacaysaa haddii kalena faray ka dhecmayaan dhammaantood waa ku dambaabayaan haddii ay ogi waayaanna in lagula diriro ayay noqonaysaa oo la yidhaha qasab markaa ku tukada marka wuxuu leeyahay salaadeena jamaaca aan ku tukanna amar la sunneeyey weeye shanta salaadood laakiin shay asaxa mansuuskee la caddeeyey waa inay waajib tahay waxaa kaloo sheekhu leeyahay shardiga loo shardeeya haddaba xidhashadan iyo isku dayashadan waa shuruud dhowra kow waxaa ka mid a inay ma'muumka waajib ku tahay inuu ku dayasho imaamkanuu ku dayna inuu niyeeyo maxaa yeelay raaciddan iyo dabagalkani waa camal wuxuu u baahan yahay niyo haddii aanu niyeyninna salaaddiisii keli bay u guntamaysaa haddii markaa isagoo salaaddiisii keli u guntantay uu imaamkii dabageliyuu raacraaciyana salaaddiisiiba waa buraysaa mararka qaarkood baa waxaa dhacda dee qof markaa dhallinyarada qaarkood bay ka dhacdaa qof ay diidayaan intuu masaajkii tukiyo inaanay kala bixin haddana iska dhex taagnaadaan oo iyagoon haddana ku xidhnayn ay la socdaano ay iskala socdaano taasi waa midaan bannaan inuu ka horreeya inuu ka dambeeyaaba way u sugnaato isagu salaaddiisa gaar u wato laakiin cid aanu ku xidhnayn hadduu salaaddiisa ku xidho salaaddiisaas waa buraysaa imaamka laakiin isaga inuu imaamnimo niyeeyaa waxba shardi maaha jumcada ayuunbay ka soo reebaan shaaficiyadu oo yidhaahdaan jumcada ayuunbay laga maarmaan u tahay waxau uhi sheekhu salaatunaa jamaacatan aan tukanaa amru nudib waa amar la sunneeyey fi lkhamsi shantii salaad walmansuusu annaha tajib waa waajibaysaa washardu fi lma'muumi lalimaami maya niyatuha weeye fii xaalati alixraami xilliga xidhashada inuu niyeeyo wa taqtadii waa ku xidhanayaan annisaau dumarku birijaali raggii way ku xidhanayaan walaa yasixu cagsuhu sidaa cagsiyey laakiin ansixi maayo bixaalin xaalanaba waliqtidaa'u mushkilin khunsaha iyo labeebka mushkilka ee arrinkiisu ishkaalka ku jiro ku xidhashadiina ma ansaxaysa bijinsi uu ku xidho walaa biunthaa tudhadig inuu ku xidhaanaa ma bannaana bikhilaafi cagsihi sidaa cagsigeed baa khilaafsan wa hayruhu khunsaha keyrkii bimilihi falyaqtadii ha ku xidho walaa tasixu qudwatun bimuqtadi qudwo iyo dayasho iyo xidhasho ma bannaana mid muqtadiahoo isaguba cid kusii xidhan in lagu xidhaa ma bannaana walaa iqtidaa'u qaari'in mid qaariya oo lilfaatixati faatixadii akhrinoo si wanaagsan u akhriyayaa bimusqidin mid ridi bacda alxuruufi alwaadixa xuruufda cad qaarkood mid ridi inuu ku xidhaa ma bannaana ow mudqimin ama mid iqaami walaysa xaal aanu fii maxallihi idqaamkaasi meeshiisii ahayn ow mubdilin ama mid bedeli xaraf wayaqtadii bimilihi mid isagoo kale a laakiin waa uu ku dayano wuu ku xidhan waxau sheekhu leeyahay dumarkii way ku xidhan raggii laakiin sidaa cagsigeed ma bannaano oo raggu dumarka ku xidhan maayaanoo dumarku imaam noqon maayaan xadiidkaasunbay u deliishaan caamka ah ee liibaani maayaan qolo arrinkooda ruux dumara u dhiibtay xadiid kalena way tilmaamaan oo isnaadkiisa ay dhaan nin matruuka hiyo in wadciba lagu tilmaamay baa ku jira laa ta'ummanna imra'atun rajulan ruux dumari nin yay imaam noqon waxa kaloon ansaxaynin khunhe iyo labeeb mushkilahi inuu khunhe mushkila iyo labeeb kale ku xidhaa ma ansaxayso waayo waxaanay u ansaxaynin waxaa dhici karta kan imaamkaahi inuu gabadh ku caddaado ka maamuumkaahina nin ku caddaada ayaa dhici kartaa unhana ku xidhan maayo waayo mar haddee inuu isagii nin noqdo ayaa dhici karta mar hadduu mushkil yahay markaa labeeb kalena ku xidhan maayo ruux dumaran ku xidhan maayo bikhilaafi cagsihi sidaa cagsigiisa ayaa iyadu khilaafsanoo ruuxii dumar ahaa ayadu waa ay ku xidhan oo gabadhi khudi way ku xidhan kartaa dee waayo waxa ugu liitay ay noqotaa inay gabadh noqoto laba gabdhoodna waa isku xidhanayeen waxaa kaluu sheekhu uhi wakayruhu khunhaha mushkilkaa ciddii aan ahayni bimilihi falyaqtadi yacnii kii la midkahaa wuu ku xidhan karaa oo ruuxii dumarahaa ruuxii dumara way ku xidhan kartaa ninkiina ninkii waa uu ku xidhan karaa markaa suwarka ee sidii safiinuhuba uu tilmaami jiray waa sagaal shan way ansaxaysaa oo waxa weeye nin nin ku xidhay labeeb nin ku xidhay gabadh nin ku xidhatay gabadh ku xidhatay labeeb iyo gabadh gabadh ku xidhatay afarna waa baatil nin labeeb ku xidhay iyo nin gabadh ku xidhay iyo labeeb labeeb ku xidhay iyo labeeb ruux dumara ku xidhay afartaasina waa mid aan ansaxaynin waxa kale oo halkan ayana inoogu sheegayaa walaa tasixu qudwatu min muqtadi mid ma'muumahoo isagii lafdiisa imaam ku sii xidhan inaad muqtadiyan tidhaahdo adna aadse sii daba istaagtaa waa midaan ansaxaynin laakiin waa goorma waa xaala iqtidaa'ihi xilligan uu ku xidhan yahay ayuunbaanad ku xidhan karin laakiin haddii uu ka goosto ama ay salaadiiba dhammaatay oo masalan masbuuq buu haayo imaamkii waa saalnimasay isaguna wuu kacay mar hadday caynkaa tahay oo xilligan aad ku xidhanayso aanu ma'muum ahayn walow markii hore ma'muumba ha ahaada e iminka waad ku xidhan kartaa waxa kale oo sheekhu ayana inooga hadlayaa qof qaari'a oo faatixadii wanaajinaya oo si fiican u garanaya ma bannaana inuu ku xidho mid xuruuftii cadcaddayd ee faatixadu ay lahayd qaarkood ridaya oo dee meel shadan oo faatixadaa buu markaa fudaydinayaa ama xaraf buu xaraf ku beddelayaa ama wuxuu idqaamayaa meelaan meeshii la idqaami jirayba aan ahayn ayuu idqaamayaa markaa taasi ma bannaan in lagu xidhaa oo mustaqiim ayuu muttaqiin ama mustaqiim buu akhriyayaa markaa ma ansaxayso ku xidhashadiisu amaa xaraf ayuu xaraf ku bedelayaa ma ansaxaysa markaa laakiin wuxuu leeya waa yaqtadii bimili labadii ayagu isla midka ahaa ee ama isla idqaamka aan jiray isla idqaamayey ama xuruufdii markaas qaldayey laba isku itaaliha ayagu waa isku xidhan karaan laakiin waxaan bannaanayn nin qaariyo isagu si fiican wuxu garanaya ayaan isaga bannaanayn inuu istaba taago mid kale oon waxba garanayn wayaqtadi nisaau dumarkii birijaali raggiibay ku xidhan walaa yasixu cagsuhu bixaalin cagsigiisoo xaalanaba ku ansixi maayooo inaan raggii dumarkii ku xidhaana walaa iqtidaa'u mushkilin labeebkii mushkilka ahaa ee aan eriggiisu caddayni bijinsihii inuu ku xidho oo labeeb kale ku xidhaa ma bannaana walaa biunthaa midda diinu ku xidhaana ma bannaana bikhilaafi cagsi ibaa khilaafsanoo ruuxii dumar ahaa way ku xidhan kartaa wa hayruhu khunhaha labeebkaa oo raggii iyo dumarkii caddaaya ee iyagu markaa labnimadooda dhadiignimadooda caddaa bimilihi falyaqtadii mid lamida ha ku daydo walaa tasixu qudwatun dayaasho iyo xidhasha ansixi maysa bimuqtadin mid muqtadiiho isaguba cid kale kusii xidhan wala iqtidaa'u qaari'in qof akhrinoo wanaajin lilfaatixa inuu ku xidhaana ma bannaana bimusqidin mid ridi bacda alxuruufi alwaadixa xuruuftii caddeeda qaar ka mid a ow mudqimin ama mid idqaamayo isgelinayaa laba xaraf walaysa xaal idqaamkaasi aanu ahayn fii maxallihi meeshiisii ow mubdilin ama mid bedeli xaraf xaraf kale ku bedeli wayaqtadii bimili laakiin mid lamida wuu ku xidhan haddii ay isku mid yihiin waa ay isku xidhanayaan wa muطlaqan ayadoon la kala qaadin saxat way ansixi salaatulmuqtadii kan muqtadiga ah salaaddiisu way ansixi in kaana maca imaamihi fi lmasjidi hadduu isagiiyo imaamkiisoo masaajid ay ku jiraan walaa yaduruu dhibi maayo fiihi bucdun mutlaqa fogaani dhibi mayso ow xaa'ilun ama wax soo kala dhex galay binaxwi baabin uqliqa waaba albaab la xidhay iyo wixii la mida wa in yakun haddii uu ahaado kullun mid la arkaa bikayri masjidin hadday ahaadaan ow fiihi shaksun minhumaa ama mid ka mida ayaa ku jira falyaqtadi ha ku xidho bishardi qurbin waxaa la shardiyaa dhowaansho waintifaa'i ilxaa'ili iyo wuxuu kala dhexeeyaa inaanay jirin fa in yakun haddii uu hada maca raabitin muqaabilin isku xidhe qaabilsan linaafidin meel furan qaabilsan limawdici limaami imaamka meeshiisa u furan saxa waxaa ansaxayaa iqtidaa'u saa'iri alaqwaami qowmamka oo dhan isku xidhashadoodu waa ayuu ansaxaysaa waxa uu leeyahay sheekhu waa uu halkan inooga hadlayaa shuruudda isku xidhashada waxaa ka mid ah imaamka iyo maamuumku inay meel ku kulmaan haddaba kulankoodaasi afar xaal u yeelanayaan inay labadaba masaajid ku jiraan inay labadaba bannaan joogaan in midkood masaajid ku jira ka kalena ka baxsan yahay marka haddii ay masaajid tahay wuxuu leeyahay mudlaq ahaanba waa ansaxaysaa salaadii qofkii ku xidhay laakiin waa haddii isaga imaamku ay masaajid ku wada jiraan marka mar haddii masaajid lagu wada jiray meel allayaaliyo meeluu maamuka ka tukado isagoo salaadda imaamku waa ku filan tahay dhibina mayso waxba yeeli mayso waxaa soo kala dhex gelayaana ma dhibayo fogaansho ay kala fogaadeenna waxba ma yeelayo waayo dee masaajidkani meel qura ayuunbuu ka dhigan yahay oo masjidka dhammaantii salaad baa loo dhisay dadka ku kulmayna salaada jamaacada inay ogaan shaciirada ay gutaan bay u yimaadeen markaa kala fogaansho iyo dhismaha iskhilaafkoodu waxba yeeli maayo haddiise midkood hadday masaajid meel aan ahayn oo labadooduba bannaan bay joogaan ama midkood ayaa masaajidka kalena dabadiisa ayuu joogaa xidhashadii waa ay ansaxaysaa maxay ku ansaxaysaa marka dhowr shardi la helo marka ay isu dhow yihiin imaamkiiyo maamulka ee saddex boqol oo dhudhun aanay ka badanin isla markaa xaa'il iyo waxuu kala dhexeeyo oo gidaar iyo albaaba xidhay waxuu kala dhexeeyaana aanay jirin isla markaana uu jiro raabidiyo isku xidho oo masalan albaabkan furan markuu imaamku masaajidka oo kale ku jiro albaabkan usii furan cid markaa xidaagiisa iyo muqaabilkiisa taagani waa inay jirtaa oo dabeetana ay dadkii kalena ka sii dambeeyaan ama hareeraha ay uga sii farcamaan waa inuu jiraa haddii markaa taasi ay jirto isku xidhashada markaas waa ansaxaysaayoo safkan halkan taagan iyo safafa ka dambeeyo oo dhan waa u ansaxaysaa markaa isku xidhashadii iyo isku dayashadii waa u ansaxaysaa waxa uu markaa sheekhu leeyahay wa mutlaqan iyadoon la kala qaadin saxad salaatulmuqtadii kii muqtadigii ahaa salaaddiisii waa ansaxaysaa maamuumka ahaa in kaana maca imaamihi fi lmasjidi hadduu imaamkiisa masaajid kula jiro walaa yaduru fiihi bucdun fogaansho mutlaqan waxba yeeli maayo intuu doona hadlay ow xaa'irun ma wax soo kala dhex gala binaxwi baabin uqliqa albaab la xidhay iyo wixii la mid ah wain yakun kullun dhammaan bikayri masjidin haddii masaajid meelaan ahayn ay ku sugan yihiin ow fiihi shaksun minhumaabaa masaajid ku sugan falyaqtadii ha ku daydo ha ku xidho bishardi qurbin baa la shardiya dhowaansho waintifaa'i lxaa'ili wax soo kala dhex galayna waa inaanu jirin ee fa in yakun hadduu ahaado maca raabitin muqaabilin isku xidhay haddii uu jiro cid isku xidhaysaa imaamkan iyo dadkaa dambe haddii uu jiro maca raabitin muqaabilin linaafidin meel u fulaysa oo u bannaanoo u baxaysaa limawdici limaami imaamka meeshiisa haddii uu jiro mid isku xidhayo halkaa qaabilsani saxa waxaa ansaxaya iqtidaau saa'ir aqwaami aqwaamtoo dhan iyo qolooyinkaasoo dhan isku xidhashadooda waa ansaxaysaa wa darcu xadilqurbi dhowaanshaha xadkiisa dhudhumintiisu wax wey xaysu yuctabar meeshii la ictibaarinayay hunaa halkan halaathun saddex min mi'iina boqolahoo tukhtabar la ikhtibaarin weeyey waa sagaal boqol meelihii dhowaanta bishardi qurbin aynu lahayn weynay isu dhow yihiin ta aynu lahayn waxa weeye xadkaa qurbiga iyo dhowaantu meeshii la ictibaarin waa saddex boqol oo la ikhtibaarin oo la jirabi wa darcu xadilqurbi xaysu yuctabar meeshii la ictibaarinayay hunaa halaathun saddex mid miina boqolahoo tukhtabar la ikhtibaarin weeyo la jirabi waxaydu saxad meeshii ay ansaxdo qudwatun fa jawis bannee bikulli shaksin qof kastoo muslimin muslim mumayisin oo mumayisa bishardi cilmi muqtadii inuu og yahay baa la sharday ka ku xidhay bixaalihi iyo wamaa ka jaraa calayhi dureye fi intiqaalihi guurguurkiisa walam yajus lilmuqtadii uma banaano altaqadumu fii mowqifin meel ay taagnaayeen mowqifkii meshi taagay inuu kala hormaro wa bilfasaadi baana yuxkamu lagu xukminayaa haddii ay taasi dhacdo oo uu markaa ka horeeyo waxa uu leeyahay sheekhu goorta ay ansaxdo isku xidhashadii oo markaa dadkii isku xidhanaya ay yihiin waxaad bannaysaa shaksi kasta oo muslima oo mumayisa oo wax kala garanaya in lagu xidho oo gaal lagu xidhan maayo sabina lagu xidhan maayo aan mumayis ahayn waxaase shardi ah inuu qofkan muqtadigaa ku xidhan xaaladda imaamka og yahay iyo waxaa dureeraya afcaashiisan rukuucdiisa iyo sujuuddiisa ama uu arkayo ama uu maqlayo ama uu sufuuddii qaar ka mida arkayo waxaa kaloo laga maarmaanaya inaanu ka hormarin oo xagga kacbada aanu uga hormarin lana sin midna ee waa inuu ka yar dambeeyaa haddiise uu ka hormaro salaadda dhexdeeda waa ay buraysaayo salaaddiisa fasaad ayaa lagu xukminayaa waxa uu leeyahay sheekh waxaysu goortii saxad ay ansaxdo qudwatun dayasho iyo xidhasho fajawis bannee bikulli shaksin qof kasta in lagu xidho muslimin oo mumayisin wax kala garan bishardi cilmi lmuqtadii inuu og yahay baa la shardiyay bixaalihi imaamka xaaladiisa iyo maa jira caleyh waxaa dureeraya fi intiqaalihi guurguurkiisa walam yajuz lilmuqtadiin uma banaano altaqadumu inuu kala hormaro fii mowqifin meeshii uu taagnaa wabilfasaadi baana yuxkamu lagu xukmin haddii uu kala hormaro wa sharduhaa salaada shardigeedu tawaafuqu intidaami salaatay alimaami waalma'muumi waxaa shardiga inay iswaafaqaan nidaamka labada salaadood imaamka iyo maamuumku faalkhamsu salaadihi shantaa bilkusuufi waljanhaysi in lagu xidho iyo wa cagsuhu fi lkulli dhammaan hayru jaa'isin midaan bannaaneyn weeye wa farduhaa salaada faralkeeda binaflihaa lagu xidhayo waalcagsu saxa isaga waa ansaxaya kada alqadaa'u biladaa qada ada in lagu xidhaana waa ansaxaya cala al asax qowlka asaxa haddaynu qabanno waxaa kaloo shuruudda ka mid a in nidaamka iyo qaabka labadooda salaadood afcaasha daahirka ay iska raacaan oo haddii aynu sidaa nidhi salaadihii shantaa in dayax madoobaad lagu xidhaa ama cadeed madoobaad ama jinaase lagu xidhaa ma ansaxayso waayo dee way iskhilaafsan yihiin in markaa dayax madoobaad iyo jinaase salaadii shantaa lagu xidhaana waa midaan bannaanayn laakiin faral iyo sunno waa la isku xidhan karaa oo faral sunno waa lagu xidhan karaa sunnana faral waa lagu xidhan karaa qada iyo addana waa la isku xidhan karaa wa sharduhaa salaaddaa jamaacada shardigeedu waxaa weeye tawaafuqu intidaami salaatay ilma'muumi waalimaami inuu nidaamka iyo qaabka labada salaadood ee imaamka iyo maamuumka ay iswaafaqaan faalkhamsu shantii salaadii shanta ah oo bilkusuufi lagu xidho madoobaad waljanaa'izi iyo wa cagsuhu si cagsigeed fi lkulli dhammaa hayru jaais waa midaan bannaanayn wa farduhaa salaada faralkeeda binaflihaa lagu xidhaa sunnaheedii iyo walcagsuhu si cagsigeed saxa waa ansaxayaa kada alqadaa'una waa lamidoo bil adaa lagu xidho calal saxiix haddaan qabanno baabu salaati lmusaafiri musaafirka iyo qofkii socotada ahaa salaadiisii ayuu baab yahay salaadiisana laba wuxun baa ku yimaado oo qasri oo la gaabiyo oo salaadii rubaaciyada ahaa laga dhiga labalaba iyo jamcino duhur iyo casrna laysu geeyo maqrib iyo cishaaina laysu geeyo ama ha qasrisaadan ama ha dhaamahadaada waxa uhi sheekhu qasrurubaaci rubaacigii salaadii rubaacigii in la gaabiyo jaa-izun waa bannaan yahay walyuctabar lahu shuruudun sita shuruud lixana ha loo fiiriyo wayo safaru waa safar wa an yakuuna jaa-isan safarkaasi waa inuu yahay mid bannaan wa an yuraa waa in la arko oo u soco siddata cashara farsakhan lix iyo toban farsakh iyo fa aktar wax ka badan wa niyatu lqasri baa la ayaa shardiya maca alixraami markuu xidhanayo inuu qasri niyeeyo wa tarki liqtidaa dayasho waa inuu ka tagaa bidi bidi bidi timaamin dhammaystir midu saaxiiba uu ku daydo wa kownuhu mu-adiin waa inuu yahay mid salaad addaa gudanaya laakiin qasara wuu gaabin xaysu goortii alqadaa iyo walfawaatuba fi safari safarka uu yahay waxau leeyahay sheekhu salaadii faradka ahayd ee rubaaciga ahayd in la gaabiyaa waa mid bannaan oo ilaahay baa qur'aankiisa ku sheegay markaa la socdaalay inaan dembi ka haysan in la gaabiyo nabi maxamedna waa sadaqo ilaahaydu ku saqaysay sadaqadiisa aqbala ayuu yidhi markaa waa mid bannaan waxaana loo ictibaarinayaa buuhi shuruud ayaa loo ictibaarinaya laga maarmaana lixa shuruuddaa waxaa ka mid a safar baa ka mid a safar waa in salaadiisa oo dhan uu safar ku jiraa oo xilliga u salaadda dhamaystiran waa inuu safar ku jiraa safarkaasi ama mid jawiya ama mid berriya midku doono ha ahaado waa in masaafada waa in hortu safarkiisaasina uu yahay safar mubaaxa waa inuu yahay waa in yakuuna jaa-isan mid bannaan waa inuu yahay oo safar macsiyo waa inaanu ahayn oo caasun bisafar aanu qof safarin ku caasigaroobay caasun fi safar bisafarna aanu noqonin qof safarkiisii u rogay xumaanna waa inaanu noqon waa in masaafadiisuna lix iyo toban farsakh ay gaadhaysaa ama laba maalin socod oo awr halan lagu socdo ama koob iyo siddeetan kilomitir weeye waa inuu qasriga niyeeya marka uu salaada xidhanayo oo qasriba ay soo xidhnaan mahay xilliga aad xidhanayso maad niyoonaysaa wa tarku liqtidaa bidi bidi timaamin waana inaanu ku xidhanin qof dhammaystiranaya eh isagu markaas uu ama dee dad markaa qasrinaya la tukada ama uu markaa keligii tukada waayo ibnu cabbaas baa la weydiiyey muxuu qofka musaafirkii laba ragcadood tukadaa markuu keliyoobo marka kalena afar u tukada hadduu cid ku xidhanayo taasi waa sunnaha ayuu yidhi waa inuu yahay salaadaasi mid adda-ah waa inay tahaye mid qadaa aanay noqonin haddii markaa qadee ay ahaa tahay safarka kaga tagtay oo safarkan uu ku qadaynayo way bannaantay laakiin safar adda-a kaga tagtay nagaadi hadduu ku qadaynayo safarka ma gaabinayo wuxuu sheekhu qasru rubaaci salaaddii rubaacigeed gaabinteedu jaa-isun waa bannaanyihin walyuctabar lahu shuruudun sita shuruud lixana ha loo ictibaariyo wahiyo safar waa safar waa in yakuuna jaa-isan safarkiisaasi waa inuu yahay mid bannaan wa an yuraa waa in la arkaa meeshuu u soconayay sita cashara farsakhan lix iyo toban adhifoof inay tiif aktara wax ka badan waniyat waniyatu lqasri qasrin waa inuu niyeeyeeyo gaabin maca alixraami markuu xidhanayo wa tarku liqtidaa ku dayasho waa inuu ka tagaa bidi timaamin mid dhammaystiranaya waa inaanu ku dayanin wa kownuhu mu-adiyan waa inuu yahay salaad addaami tukan laakiin qasara wuu gaabin xaysu goortii alqadaa iyo walfawaatu wa fi safari uu yahay waljamcu jamcinta bayna duhrihi wa casrihi uu jamciyaa fii waqti fardin minhumaa waqti labadooda faral mid ka mida ka qasrihi buu la mid yahay kadaaka jamcu maqribin maca alcishaana waa la mid fii waqti ayi daynika alfardayni shaa labadaa faral waqtigooda kii uu doono walilmuqiimi waxaa u bannaan qofkii nagaa aljamcu bitaqdiimi taqdiim inuu ku jamciyo bimatarin roo muqaarini tasliimi salaam naqsiga la xidhiidhay min awali lfardayni labada faral awalkooda waa taxarumi aydan iyo xidhashada bikulli minhumaa la xidhanaye falyuclami sidaa ha la ogaado halkaa hore wuxuu sheekhu inooga baxay qasriga halkana wuxuu inooga gelayaa jamcintii wuxuu ihi markaa jamcintii duhur iyo casar la jamciyo wakhtiga faral ka mida lagu jamciyo oo masalan ama taqdiim la sameeyo ama taakhiir la sameeyo casar lasoo hormariyo ama duhur la dibdhigo yacni mid iska bannaan weeyaanoo qasrigii ayuunbay la mid too sidii qasrigu u bannaanaa ayuunbay u bannaantay maqrib iyo cishaayna waa la mid wakhtiga labadaa farilkoodii uu doono taqdiim iyo taakhiirba waa mid iska bannaan inuu sameeyo waxaase uun laga maarmaana inuu markaa hadduu jamcu taqdiim yahay inuu tartiibiyo inuu ta hore niyeeyo inuu jamcinayo inuu markaa xidhiidhiyo in safarku ilaa salaada labaad joogo haddii jamcu taakhiiru yahayna waa inuu salaada hore niyeeyaa jamaca intuu wakhti ka hadhan yahay wakhtigeedii waa in safarkiisuna intay ka dhammaystirmayso uu daa'imaayuu joogaa waxa kale oo markaa halkan ayana uu inooga hadlayaa jamacii marka roobka la jamcinayay salaada ayuu ayana halkan inooga hadlayaa wuxuu leeyahay waxa bannaan qofkii muqiimka haynaga inuu jamcu taqdiim sameeyo matar iyo roob daraaddiina uu u sameeyo ayaa bannaan wayaxay saxiixa waxaa nebigu inuu madiine duhur iyo casr ku tukaday jamac maqrib iyo cishaay jamac inuu ku tukaday min hayri khufin walaa safar cabsiina ma jirin safarna ma jirin markaa dee roob bay ahayd ayuunbaa la yidhi imaam shaafici baa yidhi sida imaam maalig oo kale arrinkaasi roob ayuunbu ahaa xanuunna waa u furan tahay oo hadduu qofku xanuunsanayana iyadana culimmadu waa tilmaameen inay markaa u bannaan tahay inay uu samayn karo waxaase shardi a in dee roobkaasi uu jiro marka uu labada salaadoodba xidhanayo si uu dee jamaci markaa u xidhiidho markuu salaadda hore ka baxayo salaada labaadna uu ka gelayo ayaa laga maarmaanaa oo wuxuu ihi muqiimkii waxau sameey inuu jamciyo taqdiim jamcu taqdiim inuu ku sameeyo ayaa bannaan roob dartii roob kaasoo muqaarin tasliib ahoo salaamo naqsiga dee la xidhiidhay oo intii markaa salaamo naqsiga labada faralba iyo xidhashada labadoodaba waa inuu jiraa hadduu dhexdooda yar googo-o wax markaa salaaddii ay ka noqonaysa ma leh waxba salaaddii ka noqon mayso waxaase uun lagama maarmaan ah inay dee jamaaco ay yihiin oo markaa roobka ay ku dhib mudanayaan oo aanay markaa salaaddii dambe aanay usoo noqon karaynin laakiin qofkii kelida ahaa iyo haddii masaajidkii la iskaba jooga iyo ayada markaa dee salaad walba xilligeedii ayaa loo daynaya marka ay tahay jamaaco iyo cid kala tegaysa wey oo aan markaa ha dhowto isku soo noqon karaynin xanuunkana waa aynu tilmaanay iyadana culimo fara badan inay qabaan oo qofku hadduu xanuunsanayo oo uu buko inuu markaa taqdiim iyo taakhiir hadba sidii u sahlanaata inuu markaa samayn karo markaa waana masala mukhtalafa xanuunka madhabka dhexdiisa rag fara badan oo markaa madhabka kule markaa magac weyn ayaa markaa doortay nawaawiya ay ka mid yihiin in hadba sidii markaa isagaa u dheef badan ee u fiican uun inuu raaco oo hadduu taqdiimkuu fiican yahay iyo hadduu taakhiirkuu fiican yahayba hadba sidii u sahlan ayuunbuu samaynayaa walilmuqiimi qofkii naga waxau sunnaday aljamcu bitaqdiimi jamcu taqdiim inuu sameeyo bimatarin roob darteed roobkaasoo muqaarini tasliimi salaamo naqsiga la xidhiya min awalilfardayni labada faral awalkooda yacnii salaamo naqsiga la xidhiidhay min awalilfardayni labada faral awalkooda ilaa dee aakhirihi ilaa aakhirkiisa wa taxarumi aydan iyo xidhashadana la xidhiidhay bikulli minhumaa mid kastana xidhashadeeda la xidhiidhay macnaha waa in salaam naqsiga uu la xidhiidhaa labada faral bilowgooda ilaa dhammaadkooda iyo mid walba inta laga xidhanayo macnaha xidhashada iyo mid walba ka bixitaankeeda waa inuu joogaa oon roobkaasi uu jiraa markaa baabkan fasalkan baabkan intaas ayuu kaga hadlay salaada markaa rubaaciyada la gaaminayey iyo jamaca la samaynayey ee marna markaa safarka dartii loo samaynayey marna loo samaynayey roobka iyo xanuunka markaa ruqaska safarka uu leeyahay ayay ka mid tahay safarkaa iyo gaabintaa salaada iyo afurka iyo masaxa khufeynka saddex cisha la masaxda iyo jumcaha ka tegitaankeeda iyo gebagabaysiga oo faralkii uu ku dhacaya iyo waxyaalahaas rukhasa noocaasa ayaa markaa safarka ay tilmaameen culimmadu markaas inuu bannaan yahayoo qaar markaa safarka dheer un ku gaarah iyo qaar markaa safarka gaaban iyo safarka dheerba ay wadaagaana waa ay jiraan wallahu aclam